asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhalli waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyada badan iskala eegno innagoo isticmaalayna wax fara badan oo miisaan u ah afkeenna dhaqankeenna hiddaheenna iyo jiritaanka ummad ahaanteenna waana xubinteenna murtida maanta ee kor laga yaabo inay dhinac wax kaa tusto mar kalena dhinac kale wax kaa tusto oo xubinta laga yaabo mar inay geeljiri kaaga sheekayso marna ay caalim kaaga sheekayso waa nin geeljiroo dee geeliisa raacan haya iyo nin caalim ah labadaas waad garanaysaa farqiga u dhexeeya haddii eebeydmahayo marka mideenan maanta ana ee waxaynu ku soo qaadanaynaa oo la yidhi dadku waa saddex saddexdu maxay yihiin uu dadku yahay saddexdan ayaa loo qaybiyey dadka haddii eebe idmahayo haye waa saddexdee waxaa la yidhi kasku noole kasku noole haye kaydku noole haye iyo keenku noole dadku waxaa la yidhi waa saddex saddexdaas ayaana loo kala saaray waa haddii eebe idmahayo kasku noole haye kaydku noole haye iyo keen ku noole haddii eebe idmahayo markaa aynu isku dayno bal inaan yare furfurno midka koowaad waa kasku noole garashadiisa ayuu ku nool yahayoo oo dar ilaahay ugu nool yahayoo wax soo saar ayuu sameeyaayoo waxbuu tabcay waa kasku noole oo kaskiisii iyo wax soo saarkiisii ayuu ku nool yahay kasku noole kaskiisu wax kula soo baxaa haye waa midka labaade waa kaydku noole dhaxal buu iska helay dhaxalkii unbuu celceshadaa oo dhaxalkii iyo maaragtay waxyaala ama hadduu doono guri aabihii uga dhintay ayuu kadhada ka qaataa ama awowgiisii shanaad u ka dhintay ayuu kadhada ka qaataayo halkaasuu soo taagayn isagu waxba kuma soo kordhinin waa kaydku noole waxaas uun la dhigay ayuu isna ku nooli waa midka saddexaadee waa keenku noole waa miskiin danleeyaho caydhaho hebelow biilka iga bixi hebelow sidan ii yeel hebelow saas isii heblaaye waxa isii waka waa miskiino keentaas ayuu ku jiraa dadku saddexdaas ayuu u qaybsan yahay xitaa haddii walaashaha ay ku biisho oo maaragtay ay walaashaha ku biisho keenku noolaad tahay haddii aad guriga awowgaa kadhada ka qaadato kaydku noolaad tahay kasku noole waa ninka wax soo saar sameeya ee isagu iskii wax u soo saara ama tabac sameeya ama meel cidlaa intuu beer ka abuurto gilley xanshar leh iyo yaryare baaldhoor leh ka soo goosta kaa weeye midka loo yaqaano kasku noolaha waana nin maaragtay aad iyo aad ama waa qof tabaciisi iyo wixiisi iyo wax soo saarkiisu uusan ahayn mid liita saddexdaas ayaa loo qaybiyey waxaa la yidhi dadku waa saddex saddex qaybood ayaa laga dhigay saddexda qaybood ee laga dhigayna waxaa weeye kasku noole kaydku noole iyo keen ku noole saddexdaas ayaa loo qaybiyey waa saddex qof oo saddexduba macquulah markaad si wacan u dhigato walow maanta dadku uu u batay keenku noole oo dibadda layga soo biilaa ay nairobi kala badh ku dhihiba oo aad la yaabi kala badh meehe saddex meelood markii loo qaybiyo laba aad arkaysa biil baan qaadanaa ku leh oo haddana iska unjoogo oo dhoor leh taana looma baahnee biniaadanku waxaa loo baahan yahay dhulka ilaahay baa siiyey waxa dhex yaalle inuu wax ka soo saaro oo uu isku dayo inuu wax un soo saaro oo uu noloshiisa wax ka bedelo waa qayb bini'aadanka noloshiisa muhiim u ah waana shay lagama maarmaan ah shaygaasoo kaleentana mar walba xubinta murtida maanta ama afkeenna hooyo ama odatinimada aniga shaqsi ahaantaydaba way ku dhiirigelinaysaa dadku inay tabac iyo wax soo saar xoogga saaraan mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi haddii naftaadu kuu been sheegto dantaadaa kuu run sheegta haddii naftaadu kuu been sheegto dantaadaa kuu run sheegta